dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaan idin leenahay markaana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaarisay soona jeedin doonta waryaheena zahre ciidle nuur
wacanow wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah boqortooyadii sacuudiga oo u guurtay jasiiradda baali ee dalka indonesiya nin mar keliya wada guursaday ardayad macalimadeedii maamulihii dugsiga iyo weliba kormeerihii isla dugsigaasi waxaa kaloo aan idiin ku hayaa barnaamijka caweyska maxaa kala haysta waalidiinta soomaalida iyo carruurtooda ku koraysa waddamada reer galbeedka qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska soomaalidu waxay tidhaahdaa waa nin iyo waagii amaba laba kala bariday kala warla inkastoo dhulka soomaalida ay ka jirta abaar baahsan oo dad iyo dunyaba galaafatay haddana dunidan aynu ku nool lahay xaalku waa nin iyo waagii qoyska boqortooyada dalka sacuudi areebiya ayaa toddobaadkan shaashadaha caalamka qabsaday kadib markii ay go'aansadeen inay dalxiis ugu baxaan jasiiradda baali ee ku taala dalka indonesiya boqorka waxaa safarkaasi ku wehelinaya kun iyo shan boqol oo qof waxaana la sheegay inay sii qaateen xataa weelkii biyaha lagu cabbayey waxaa taasi ka sii daran dalkii indonesiya ayaa laga dalbaday in jasiiradda guud ahaanba loo xidho boqor salmaan ibnu cabdilcasiis iyo martidiisa bal hadda aan soo dhoweeya ismaaciil xuseen farjar oo arrintaasi iisha ku hayey waan soo dhaway sahray n waxaa jirta boqor salmaan ayaa safarkiisii ugu horreeyey wuxuu ku tegey dalka indonesiya waa dalka bulshada islaamka ah ee ugu badan dunida ay ku nool yihiin laakiin safarkaasi wuxuu soo jiitay indhaha caalamka waxyaabaha xiisaha gaara le waxaa ka mid a safarkaasi wuxuu ka koobnaa kun iyo shan boqol oo qof ayaa la safrayay boqorka waa kow bal ka war kun iyo shan boqol qof waftiyada waxaanu garan jiray dee inay yihiin ma garanaysaa waftiga ugu badan labaatan qof noqdo labaatan qof iyo soddon qof iyo halkan kun iyo shan boqol oo qof meesha marayay waa kow dadkaasi waxay isugu jireen tusaale ahaan siddeed boqol oo ka mid a martida oo shan iyo labaatan ka mida ay yihiin qoyska boqortooyada boqoradihii iyo boqoradii iyo waxa aruurtii kuwii awowga loo ahaa ay yihiin toban wasiir baa ka mid ahaa waan gartaa dadkaasi ilaa lix iyo soddon duulimaad oo kala duwan ayay ku gaadheen dalka Indonesia.
indonesia marka shaqaalihiina waa la socdaa haddee garo iyo ilaalayaashii shaqaalihii dadkii ammaanka waxaasoo dhan marka ammaanka keliya ee boqorka waxa sugayey oo dee magaalooyinka kala xidhay oo toban kun oo askaroo ciidanka ammaanka ee dalka indonesiya ah waan gartaa laakiin arrimaha kale xiisaha sii badan xambaarsana waxay ahaayeen Mhm.
afar boqol iyo sagaal iyo konton mitrig tan alaab gaadhaysa Ha, he.
ayaa boqor ku watay
waa afar boqol iyo misaa tidhi sagaal iyo konton mitrig tan bal dadka haddaynu u- u Cajaayib.
faahfaahino halka mitrig tan keliya Mhm.
wuxuu u dhigmaa Ha, he.
ilaa labaatan kiish oo beriisa waana afar boqol iyo sagaal iyo konton afar boqol iyo sagaal iyo konton mitrig tan alaabadaasi maxay ka kooban tahay ma guryihii baa ku jira dee waa waxaa ku jira alaabtaa laba gaadhi oo kuwa raaxada ah ee haye mershandeska loo yaqaano Oh.
waxaa kaloo jira een, waxaa ku jiray elevator ama tiish ama baalkan la raaco hahee mid keligii taagnaanaya haye oo isna loo rakabayo boqorka waa koo macnaha waa duni dhantay sahray waa sacuudigii oo indonesiya u guuray waa sacuudiga oo indonesia waxyaabaha kale xiisaa leh waxaa ka mid ah tusaalahaan jasiiradda baali ayay booqanayaan dalxiiska haye jasiiraddaasoo kale hudheelada ku yaalla ama fiilooyinka ku yaalla hahee waxaa lagu seexdaa afar kun iyo afar boqoloo dollar habeenkii waa koo dee bal ka warran sahray marka intaasoo kunoo qof intaasay bixinayaanoo dee lacaga qaarkood baa midkii.
laga yaabaa inay digaan een, teendhooyin iyo meelaha qaarkoodba meel bay dig- qaar waa shaqaale qaar waa cunto kariyaal qaarba waa nooc waan gartaa.
laakiin dee xitaa qoyska boqor inta wafdiga ka mid a hadday degaan fiilooyinka qaaliga raaxada loogu talagalay hahee iyo huteelada hahee oo celcelis ahaan afar kun oo dollaray habeenkiiba tahay dee adduunka ku baxaya waad garanaysaa aada iyo aad waxaa markaa safarkani uu hakad geliyey oo dadkii jasiiradda haye usoo dalxiisa waayo jasiiradahan aad baa dunida ugu soo dalxiisa aada iyo aad weliba xiliyadan oo kale marka qabowgana laga sii baxayo wadamadan aynu joogno dadka badankoodu waxay iska jeclaystaan inay meel diirimaada oo jasiirada ay tagaan oo qabowgii badnaa jidhka ku dhacay ay kasoo saaraan intay awoodi kartaa aad iyo aad aad iyo aad haye de ismaaciilow mar haddii intaasoo alaaba la qaaday intaasoo mitrigtan la qaaday intaasoo dadihii socdaaleen intaasoo baabuur la qaaday diyaaradaha la qaatay kharashka intaa leegi ku baxay muddada kooban ee uu boqorku halkaa joogayo de malaa waxaaba uga jabnaan lahayd iyagoo dhaa jasiiradda baali ha naloo soo raro sacuudiga hala keeno inta iyagu guuri lahaayeen absolutely abs- inta badan qoyska boqortooyada inta badan markay baxayaan hahe tusaale ahaan sahray sanadkii hore oo kale een, bo- boqorkan ay boqortooyada madaxdeedao kale waxay u safreen dalka een, eh, faransiiska faransiiska markay xaggaa tageen dadka jasiiradii oo kale markay sidan oo kale u degeen dadkiiba aad ula yaabay Waay.
sababtaa madaxda ay soo dhoweynayaan ee caalamka uga timaada gaar ahaan kuwa reer galbeedka ah hahe inta badan dad kooban baa safra aada iyo aad oo inta badan qofkii madaxda safartaa hudheel caadiya iska degaan ee dad kooban oo tiro kooban iyagoo kharashka yaraynaya waayo waad aragto halkan waa layskula xisaabtamaa kharashka badan ee dowladda ku baxay aada iyo aad waa lais xisaabinaya laakiin halkan waa boqortooyo marka boqorka waa in loo adeegaa oo ilaa dadkii cuntada u karinayay ilaa dadkii u adeegayay ilaa nooc walba elefaytarka la qaaday baa- ilaa elevatorada waa in ma garanaysa wax walba noloshaada sii qaadataa Waayo.
ilaa gaadhigaagii haye marka ama soo noqdeen baa la yidhi mise weli way joogaan ilaa hadda dalxiiskiiba ku jiraan dee indonesiya dhinacna eh, lacag baa usoo korodhay oo dakhli badan baa wadankoodii soo galay dhinacna hawl baa usoo korodhay dee waa- culayska ka badan waxbaa ku habsaday aad iyo aad weli dhacdooyinka la yaab kale dalka sacuudiga ka dhacay ayaynu ku guda jirnaaye saan horeba usoo sheegay nin baa wada guursaday afar dumara oo kaaga darana afarta dumar iyay kale yihiin ardayad macalimadeedii maamulihii dugsiga iyo weliba haweeneydii kormeeraha ka ahay dugsigaasi kaasi malaa waxaaba la odhan lahaa wasaaraddii waxbarashada inuu guursadunba u hadhay shantii bishan aynu ku jirnay ee maaj ayaa wargeysyada waxaa lagu soo daabacay gabadh macalimada oo warbaahinta la hadlaysa gabadhaasi waxa ay ka waramaysaa guur kulmiyey iyada iyo ardayadeedii maamulihii dugsiga ay wax ka dhigto iyo weliba haweeneydii kormeeraha ahayd cajiib sheekadaasi wadwadi kari maynee aan soo dhoweeya cabdixakiin maxamuud shirwac oo haatan istuudiyaha igu weheliya cabdixakiin sare aad baad mahadsan tahay horta ninkani dee dabcan waxaa la yidhahdaa qofku waxaynu ku naqaanay markuu reer samaynayo ama uu guursanayo inuu waxoogaa waxaa la yidhahdaa tafaariiq buu ku qaataa hahe marbuu guursanaya haddana mid kale guursanaya haddana Ahe.
inta dee diiniyan afarta ogashahay Haye.
ninkan waxaa la sheegay inuu yahay nin sacuudiyaan ama u dhashay waddanka sacuudiga waan gar- afartan haweene mar buu wada guursaday afarta haweene dabcan haba guursadoba afartaa wada qababa arrinka mucjisada iyo cajiibka noqotay dunida indheheega soo jiidatay waxay noqotay in afarta haweene hal meel ku wada sugan yihiin hal dugsi bay ku wada sugan yihiin waxaanay kale yihiin ardayadii wuxuu guursaday ardayadii haddana macalimadeedii wuu guursaday haddana kormeeraheedii ama waxa supervisorka la yidhaha guursaday haddana maamulihii dugsiga ama principalka wixii la odhanayay ayuu qaatay marka waxa weeyaan afar qof oo hal dugsi wada jooga oo hal meel wada jooga subaxii meel wada imanayu guursaday aada iyo aad marka maamulihii iyo ilaa ardayadii afarta waxay ka kooban yihiin maamulihii supervisorkii ama kormeerihii een, macalimadii iyo ardayadii mama hal mar buu wada aroosay mise madba mar buu guursaday En, sahray ninkan oo ah nin eh, konton jira islamarkaana saynu horeba u sheegnay en, eh, sacuudiyaan ama u dhashay waddanka sacuudiga ayaa la sheegay haweenkan dugsiga en, uu ka wada guursaday inuu yahay dugsi ku yaala gobolka jaysaan ee waddankaasi sacuudiga ka tirsan En, dabcan waxaa la tilmaamay inuu dumarkan uu guursaday marka hore dabcan inanta uu guursaday kadibna uu kuwa kale uu ka da- wada dabageya haatan ay afartooduba yihiin haween guri ugu jooga amaba u dhaqan oo qoys u ah oo wada qabay gu- guri iyo qoys iyo weliba reer wadayegaleen afartoodaba afartoodaba iskuulkii ma yimaadaan oo midba dee shaqadeedii gaarkii tii ardayadda ahayd wax weli iskuulkiima ka barataa een, maamulihii iyo macalimadii iyo kormeerihiina sidooda ma u yimaadaan
waa cajiib afartooduba meesha wada yimaadaan aroortii u soo wada kalahaan way soo midno qaarna waa soo shaqo tagaan qaarna waxbarasha u soo doontaan waa hagaag waxaana xusid mudan gabadha macalimada ah ee ka mid a afartan haweenaa warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inaanay wax isbedela ka dareemin inay hal mar iyo hal goob ay afartii ha- en- saddexdii haweene kale oo ninka odaygii wada qabay inay meel wada yimaadaan ay subaxii sarkaan oo meesha isugu wada yimaadaan saynu ka warqabnana dee sahraay en, aalaaba dhaqanka aynu ku naqaano iyadoo diintu ogashahay en, eh, afar haween oo nin oday wada qabo si ku heshiiyaan baaba adagba Aad iyo haweeneyda aad.
laakiin waxay leedahay maba dareema wax farqiyaba inaan saddexdii kale meel la joogo markaa way wada yimaadaan dugsiga waanay qaarna usoo shaqo tagaan qaarna waxbarasho usoo doontaan cajaayib dee waxaan arkayay dadka commentka ama fikradahooda ka dhiibtay qisadaasoo nin baa yidhi dee aniguba maamulaan ahoo dumar badan baa iskuulka ka shaqeeyo oo dee midna kamaan guursan cabdixakiino wuxuu ihi ninkaasoo aan iskuulka isagu ka tirsanayna bannaanka ka yimidna afartii dumar ahaadba wuu xaabsaday waxaa laga hayeysan ka warqabnay soomaalidu way mahmaahabadanyihin mahmaaya kaftankooga aad u badan haye markii waraabaa laga mahmaaya waxaa layidhi waraabihii baa intasaa u egay daanyeerka daanyeerka way naqaanaayo dabacas buu leeyahy hahe intasaa u egay buu yidhi waxa baahiya haysay waxay beri walwaalaysa marka qaar badan oo en, nolosha aan wax badan ku haynin marka ninkaa odagay arkaa dabcan mahmaaha badan oo qaarkood aanay horooba u jirin ayaa waxaa suurtagala inay kaba timaado hase yeeshee waxaa xusud mudan in en, ay dadku aad uga dhex doodeen dhinaca warbaahinta haye warbaahinta aad uga doodeen en, gaar ahaan warbaahinta bulshada ama waxaa loo yaqaana social media hahe een qaarkood eh, way u duceeyeen ninka odayga waxay yidhahdeen ilaahyaa ku astur afarta xaas qaarkood waxay leeyihiin maxaan ku idhaahdaa een, ninka odaygii mar- marba haddii uu karayo awood ahaan dhaqaale ahaan iyo maamul ahaanba diiniyana iyo sharciyana la ogol yahay wax dhiba iyo shidii kuma jirto qaarkoodna waxay leeyihin wallahi waxaan u naxsannahay afartaa haweene meel la isugu keenay aad ee iyo halkan nin wada qabo ee aroortii meel isugu wada imanaya Kuwaas ee aad iyo dabcan ninka aad u odayga ku wada abtirsanaya marka way ku kala duwan yihin weli dadku aad ba loogu kala fikir duwan yahay waxaa ka sii daran een, dee inantii ardayadda ahaydoo maamulaheedii iyo macalimadeedii haddana ay yihiin dangalooyinkeedii oo dee marka ardaygu wax sameeyo xafiiskii la geynayey dee waxaa kaga soo horeysa dangaladii kale imtixaankii iyo casharadiina dee macalimadii baa halkan joogto oo iyadana ay isla dangala yihiin marka xaaladaasi waa xaalad murugsan dee waxaan u malaynayaa baaq bay kasoo saari bahda waxbarashadu waxaa suurtagala waxaa suurtagala een, eh, in inuu isagu ka heshiisiin doono noqon doono haddii kuma adkaysa iyadu amaba ay wuxuu kusoo dhex maraan dugsiga aad iyo aad cabdi xakiim waad mahadsan tahay adiga abnasaare weli waxaynu ku guda jirnaa dhegaystayaal barnaamijkeennii caweyska washington waxaana weli inoo soo socota sheeko aad u qosol badan oo xigmad badanina ku duugan tahay oo ku dhacday aabba soomaaliyeed iyo caruurtiisa oo ku nool dalka sweden balse marka hore aynu ku wada nasanno heestan jacaylhaya mahargasho dawaynacda mahiigate jacaylhaya mahargasho dawaynacda mahiigtate anibaa helo nanabiye nanabiye nasrigenaku habanute Nagma Gawiriyo kugu nafte, nafte, nafte. Noloshaydiye kugu nafte. Nuur cashaqi, ee cawdada. Nasobke qabaad, nacabke nadiif. Nuur cashaqi, ee cawdada. Ah.
waa hagaag weli waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska washington mar kasta oo dhegaystayaal qoysku uu ku nool yahay waddan uu ka jiro sharci dhaqan iyo diin waafaqsan ta iyagu aaminsan yihiin korinta carruurtoodu waa mid sahlan balse waalidiinta ku nool waddan ka duwankoodii oo bulshada ku hareeraysan ee aaminsan yihiin dhaqan diin iyo caado iyaga ka duwan waxay wajahayaan waalidiintaasi culays fara badan oo intii hore ka daran waxay la tacaalayaan sidii ay ubadkooda ugu korin lahaayeen dhaqanka waalidku haysto hase ahaatee mar kasta oo ay carruurtu bannaanka uga baxda guriga waxay la kulmayaan wax ka duwan wixii waalidku u sheegay qisadan soo socotaa waxay ku dhacday aabba soomaaliyeed iyo carruurtiisa oo ku nool dalka sweden ninkaasi wuxuu carruurtiisa ka qariyaa wax kasta oo dhaqan xumo ah oo ay tv-ga ka arkayaan balse maxaa dhacay markay dibadda u baxeen waa kan khadar cabdi cabdilaahi oo aalaaba ururiya sheekooyinka murtida iyo maada leh hareer waxaa dhacday em, dee marka duurbaha la yimaado ile dalkan iyo dalkeeni waa kala duwan yahay oo amuuro badan iyo dhibaato badan waxyaaba badan oo haddii beelinkeeda ilaahay leeyahay baa e, dee qurbaha iska yaalo intaa laga cawdaa mogtahay maraa waaxeed nin markaa yaraa xagga diinta u yaro badnaa oo qiyaastii calashaan maxayda wadaad ahaa carruurtiisana u dadaalayo oo reerkiisii carruurtiisu meesha ugu dhaqnaayeen ayaa telefishinada marka la daawanayo waatan dee filmaanta markay kasoo baxaan oo kale ba mataqaanaa dee kolba wixii maratay yaro akhlaaq xumo ah ama aan ku wanaagsaneyn carruurtu arkaan haye ayuu dabeetna ninkan kala dagaalamaya oo t v-ga calashaan inay daawadaan isagoo oo ka maqan mu ogolaan jiro markuu yimaadaaba u shidi jiray dabeetana barnaamij carruureed buu geen jiray film hadduu saarana markay calashaan maxay ahayd u controli jiray Mhm.
dabeetana haddii actarka iyo iyo actaradu isku soo dhadhawaadaan oo kale iyo wacankaa uu ka qaadi jiray moogta waa kow dabeetna waxaa dhacday marka qaar baa berigi dambe marka carruurta dee yar korkoon yar hornaadeen baa intuu halkaas oo kale remotkii bahalka meelaas oo kale yaala ayuu dabeetana markuu dee erka hooga sugo aanu gacanta ku hayne uu arko eh, wixii uu diidayo meesha ka socda Mhm.
ayuu ku qayliya carruurtii markaasoo ka qaada ka qaada ka qaada oo ma garanaysa
waaye carruurtiina intii bay soo dhibsadeen khaatii bay ka istaagay haye dabeetna maanta ma carruurtii way israaceen oo maxay hayday inamadii bay weli israaceen oo taleen baa la fuulay haye waxaa la joogaa waa yurub haye sweden baa la joogaa waa kow waxaan telefishinka ka socday iyo filimka ka socday adiidadankeeda ilaahay li ninkan uu ka qaylinaya iyagoo leefka ka dhacantay halkan aada iyo aad wadadooyinkii iyo jidadkii bay ka dhacayaan dee ha oo wax caadiya normal ay ka yihiin dadkan agtooda haye tareenkii bay dabeetana fuuleen dabeetna ku- kursi baa la fuulay kii ka soo horjeeday markaas oo kale Mhm.
ayaa wiil yar iyo dhalinyaro wiil iyo gabadh yaroo dhalinyaro ah oo labaatan jiro ama meelaha wax lamid ah hahe baa isla soo fadhiistay waa kow in yar markay fadhiyaana tareenkiina uu soconayo ayay hahe tab- tabtii actarka iyo actaradii filimka odayga laa ka qaada bay sameeyeen waa kow oo ay isku soo mataqaanaa ay dhawaadaba soo Dhawaadeen.
dhoweeyeen Mhm.
ha kii ugu shaydaansanaa carruurta dee uma taqaana ugu maskax badnaa malaa ma ugu balaayaysnaa hahe ayaa odaygii oo mobile wax ku fooraro oon uba jeedin oo xaggan male ay beer fara taataabanaya ayuu hahe gujiyey aab aab aab ma garanaysa haye odaygii oo dabeetana foorara ayaa qorta kusoo qaada he ayaa maxaa rabtaa ku yidhi moogta Mhm.
dabeetna fartu ugu fiiqay labadii kasoo suursuur ka qaad ka qaad
remoodka ka qaatay
eeg eeg eeg saaray waa farsiin cad yaaqi halkeenu joognaa weeyaan aab aada iyo aad t v-gi yaraabaad maaragtay kolba ka qaaddaa hayse dadkii waddada marayay in ayaa ka qaadaya t v guriga dhayaale haddaad gacanta ku hayso maamuli karto ka qaadi karto aada iyo aad yaani halkanaan joogaa iskuol baan tegaya suuqaan u baxaya tareen baan raacaya bas baan raacaya waan koraya weliba horaan u soconaya ee dadkii iyo arrimihii oo wada ah, maxay ahayd practical horteeda ka dhacaye Mhm.
ma garanaysa sidee dee laga yeelaya calashaan aada iyo aad dee marka odaygii way ku soo dee ururtay markaan dee muxuu ku jawaabi lahaa lama kala xanaaqaan
Oo ka- laba kale xanaaqaan bay orod kusoo ururtay marka
aad baad u mahadsantahay khadarow haatana dhegaystayaal waa qaybtii maheesi kartaa muusig la'aan oo toddobaadyadana aynu yara hakinnay waraysi dheer oo heesa u badnaa oo inoo socday aawadeed waxaa caawa marti noogu ah siciid oo ka soo hadlaya dalka kanada siciid ku soo dhowow barnaamijka caweyska washington wakhtigaaga waanu kaaga mahad celinaynaa iyo weliba codkaaga dabacsan oo aan hubo markaad ka dananayso inay shimbiruhu soo daadanayaan waan dhow walaal sahre ciidlan war aad baad umahadsan tahay walaal magacaaga aad doonaysid inaad kaga qayb gashid oo dhammaystiran magacayga ayaan sahraay siciid soofi ayaa la yidhaahdaa siciidow gobolkeed degan taha gobolka ontario aan deganay walaal ee wadanka canada Dalka eh, Canada.
gaar ahaan ah, magaalo madaxda odawa waan gartay siciid een, barnaamijka caweyska washington wuxuu kaaga mahad celinaya wakhtigaaga bal een, codkaaga dahabiga ah ilaahay hadiyadda kuu siiyey een, heesteed jeclaan lahayd caawa inaad nagula wadaagto wallaahi sahraay maasha allah eh, caawa fursadda ii tahay barnaamijkan inaan ka qayb galo waxaan ku yidhaahdayey eh, codkaygana idinkula wadaago eh, waxaan jeclaan lahaa hees la yidhaha waxaan birta goyn karayn bal hadda ku dhufo een, siciidow waxaan birtu goyn karayn biyuhu kamaydhahayn dawana ka bogsiin marnaba ayaa igu bahayo beerkayga intuu dhex galay wadnaha boog iyo dabshidan bogeyga ku ogay hadday baahidii kalgacal dooshi iga soo baxde dadow baxar baan gale maxaa lagu baalan ruux bilow saaran yahay bukaankani saaqaye ku baahay halbow lahayn kubeermay xididaadin baxnaanadaadtii ahayd badawaynigu turtayo badbaadaan filanay miyuu ibarkaday jacay hadday baahidii kalgacal duushii igaaf soo baxdee isagoo baxarban galee maxaa lagu baanan ruux bilow saaran yahay balaayo aanun dhex gelin dhibaatada adni baran noloshu bilowey ahay ayaan bartay maalin qudha meedeedi dhiciyo hanaan boqorkuu siiyayo lamayaanahay weli batay hadday baahidii kalgacal duushi igaad soo baxdee isagoo baxarban galee maxaa lagu banan ruux bilow saaran yahay bilow saaran yahay siciidow sidaan horeba u sheegay codkaagu aad buu u wanaagsan yahay balse waxaan ka xumahay heestaasi inaanan caawa istuudiyowga ka heli karin balse waan hubaa dhegaystayaashu inay aada ugu raaxaysteen codkaaga toolmoon aad baad u mahadsantahay walaalkee adaa mudan walaalkaaran guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkani waa naga intaa toddobaadka dambe intaynu kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo